بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan dhexda uga jirnay baabu dikri ridaa bilmacsiya kan wuxuu baab yahay ka hadal laga hadlaayo kabiirada ah in lagu raalli noqdo macsidii qofka oo raalli ku noqda dembigii xadiidkii muslim ee uu shiiku soo arooriyey baabka bilowgiis ku soo arooriyey oo ay ku jirto faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min yani macruufkii oo la isfaro waa darajooyin isdaba yaalla oo hadba awoodda la leeyahay waxaa ugu horeysa in gacantii lagu bedelo jihaadka la sheegayana waa kaas qofkii sidaas sameeyana tilmaantii muminkaa laga helay qofkii carabka wax ku bedelo maarata ku inkira munkarkii isaguna tilmaan mu'min buu qaatay wixii buu caddaynaya munkarkii buu caddaynaya dadkina waa uga digaya waana ka reebaya wuxuu yidhi kadib rasuulka sal slam waman jaahadahum biqalbihi qofkii qalbigiisa kula jihaada oo naca macnaha wax ay ku sugan yihiin laakiin gacantiin aan wax ku bedeli karin carabkiin wax ku bedeli karin ee qalbigiin wax ku inkira waa qof mu'mina hadduu ka fogaado dadka ahli sharka aha allana qofka kuma kalifo waxaanu awoodin qofkaas warkan waa mu'min oo mu'min maaha lama laha laakiin qofkii saddexdaa tilmaamoodba laga waayo markii uu munkar dhaco oo gacantiisana aan wax ku inkiraynin carabkiisana wax ku inkiraynin qalbigiisana wax ku inkiraynin qofka qalbigiisa xabatu khardal sisinta shabahda na kuma jirto qalbigiisa taasi waxay kutusinaysaa marka inay lama horaan tahay in munkarka la inkiro walow qalbigaba laga inkiree qalbigana qof walba waa uu awoodaa laakiin gacantii iyo afkii waa hadba sida inta la awoodo haddii uu awoodi waayo gacanta iyo carabku way ka dhacaan laakiin qalbiga inkiraadda munkarka laga inkiraayo ma kaa dhacayso sababtoo ah wax qof uu kaa celin kara maaha qalbigaada qof kuma jiro marka wixii madaxda iyo ku saabsan shiikhu taama laha anaa ku daraaya madaxda muslimiinta wixii ku saabsan horaan usoo baraarujinay in gacan wax lagu inkiraahi maaha mashruuc maaha oo ahlucilmiga kutubta caqiidada waxay ku dhihi jireen alinkaaru bilyadi laysa bisayfi wasilaax inaad gacantan wax ku inkiraya aad tiraad macnaheedu ma aha inaad hub qaadato maaha ood madaxdii la dagaalanto ee munkarkii aad gacanta ku zuulin karto caadiya waa zuulinaysaa oo fasaadna aanu ka dhalanaynin laakiinse nimanka madaxda ayaan la dagaalamaya ma dhehis marka sidaa darteed kutubta caqiiqadada saasay dhihi jireen alinkaaru bilyadi haddaad maqasho maaragtay gacan baa wax lagu inkiraya macnaheedu maaha hubin la qaata maaha macnaheedu marka qofkii hub baan qaadanaya yidhaahdo dadka muslimiinta ah ee madaxda ah yaan hub maaragtay ku saxayaa yidhaahda dariiqada ahlu sunnada ma haya taa halala socdo meeshan uu yidhi rasuulka sal slam maa min nabiyin bacathahu allahu fii ummatin qabli ilaa kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna xawaariyiinta waxaa laga wadaa waa dadkii nabigaa raacsanaa oo ardada u ahaa waxaa ka mid a kuwii nabiyullaahi ciisa xawaariyiinta u ahaa ee diinta ka qaatay ee ku dayday ee dariiqiisii maaragtay raacay rasuulkeennu sala alla ly slam isaguna xawaariyiin buu lahaa waa asxaabtiisii la saaxiibay ee raacay ee cilmigii iyo dacwadii iyo jihaadkii ka xambaaray kadib marka kuwa xunba imaanaya oo ahlu shar ah sida alla uu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun waxaa gadaasho dadkii u wanaagsanaa iyo ambiyadii laga sheekeeyey gadaashoodu waxaa yimid kuwa xun adaacu salaata salaaddii dayacay oo aan kuwa dadaalaynba wakhtigeedii watabacu shahawaati shahawaadkoodii iska raacay oo aan sharcigii ku dhaqmaynin khuluuf marka waa jamcu khalfin waa dadka aan khayrku ku jirin maaragtay dadka ka mid a khalaf haddii la yidhaha orlaamku uu kor dhigan yahay waa dadka wanaagsan waay aayadda suuratu acraaf buu marka keenay haddana fakhalafa min bacdihim khalfun warisu lkitaaba yaakhuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana waxaa gadaashood yimid kuwa xun baa yimid oo kitaabkii dhaxlay oo waxan dhow dhaldhalaalkiisa qaadanaya oo edabdarro markay sameeyaan iyo macsina dhahaya waana loo dembi dhaafi doonaa marka waa niman adduunya raalli ku noqday macruufkii oo la farana way ka tageen munkarkii oo la inkarana way ka tageen waxayna samaynayaan waxayna ku hadlayaan waxaanay samaynaynin carabkooduna wuxuu ku hadlayaa cilmi iyo dacwo iyo waxaasuu ka sheekaynaa iyo macruuf in la faro iyo munkarka in la iska reebo marka carabkooda waxay uga hadlayaan waxaanay samaynaynin aysan xubnahooda ka samaynaynin asalkuna wuxuu yahay qofkii cilmi ku hadla inuu wixii uu ku hadlaayay ku dhaqmo oo ku camal falo oo dadka ugu horeeya ku camal falo ay noqdaan alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun dadka muuminiinta ahow maxaad ugu hadlaysaan waxaadan samaynaynina waxaasan samaynayna waxaasan samaynayna waxaas ay leeyihiin mana u soo jeedaan uma samaynayaan alla wuxuu ku yidhi reer bani israa'iil ata'muruuna annaasa bilbiri dadki ma waxaad faraysaan wanaag iyo samafal watansawna anfusakum naftiinana ma halmaamaysaan wa antum tatluuna alkitaaba idinkoo kitaabkii alla akhrinaaya afalaa tacqiluuna ma waadan wax garanaynina baa la leeyahay ma waadan wax garanaynina yaa la leeyahay qofka caalimka ah iyo qofka dadka macruufka fara munkarkana ka reeba ee alla dadka ugu yeeraaya waxaa waajib ku ah inuu noqdo qofka ugu horeeye eh amarka alla ku dhaqma hadallada uu ku hadlaayo qofka ugu horreeya ku camal fala waa inuu noqdaa si dadku ay ugu daydaan nin gabaya ahaa wuxuu yidhi laa tanhaa can khuluqin wa ta'tiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu wax dhaqanaa dadka ha ka reebin adoo dhaqankii oo kale samaynayo ku dhaqmaaya ceeb bay kugu tahay haddaa waxaa samayso oo aad dab dadkii xumaanta u daba marto ceeb weyn bay kugu tahay buu leeyahay marka dadki wax xun inaad ka reebto adiguna aad wixii xumaa samayso ceeb weyn waayo qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu noqdo qof sharcigii raacsan oo sunnadii ku dhegan oo bidcada iska ilaaliya samayn maayo waxa alle rasuul ay fareen moogi wax kale samayn maayo bidcana jeebkiisa kala imaan maayo rasuulku wuxuu yidhi sal ll ly slama man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya annaga arrinkeenna diiniga ah aanu ku taagnayn waa marduud wa fii riwaayatin waxaa ku jirta man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiidka caaisha ay werisay ee bukhaari muslim ay ka wariyeen wuxuu ahaa qofkii ku soo dara diinkeenna waxaan ka mid ahayn waa marduud wuxuu kaloo yidhi rasuulku sala alla ly slama wa iyaakum wa muxdathaati ilumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha bidcada ah ee diinka lagu soo daraayo on diinkana ka mid ahayn faina kula muxdathatin bidca maxaa yeelay bidca maxaa yeelay wax kastoo lasoo darisiiyey waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaahina waa baadi marka ummaddu baa waxaa looga digayaa inay raacaan bidacda iyo bidcooyinka allana wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum haddii aad tihiin kuwa alla jecel aniga iraaca yani rasuulka sal sl in la raaco yaa waajiba yuxbibkum ullahu allah idin jeclaadee wayakfir lakum dunuubakum dembigiinan ha dhaafee nimanka mubtadicada ahi waxay ku hadlaan waxaanay samaynaynin waxayna falaan waxaan la farin man jaahadahum waxaa laga wadaa yani qofkii ku inkira waxa ay ku sugan yihiin waa nooc marka anwaacdii jihaadka ka mid ah ile jihaadku carabkan waa noqdaa hubna waa noqdaa gaaladii waxaa lagula jihaadaa hub marka awood loo leeyahay munaafiqiintana waxaa lagula jihaadaa carabka waxay samaynayaan oo macaasi ah hadal baa lagula jihaadaa iyo qoraal iyo in shubahooyinkoodii la radiyo jihaadkay ka mid tahay iyaduna jihaadkuna waa noocyo kan koowaad waa maxay qofku inuu naftiisa la jihaado kan labaadna waa maxay inuu shaytaan la jihaado oo amarka shaydaanka uu caasiyo wuxuu kaa reebayana aada la timaado ile khayrkii uu kaa reebaa mogta shaydaanku jihaadka noociisa saddexaad waa maxay dadkii caasiyiinta ahaa ee maaragtay dembiyada dhex dabaalanaya in lala jihaado see lagula jihaadaa marka iyaga macruufkii waad faraysaa munkarkina waad ka reebaysaa jihaadka kiisa afaraad waa maxay waa in munaafiqiinta lala jihaado oo la radiyo shubahaadkooda maaragtay banaanka lasoo dhigo oo sirtooda maaragtay la kashifo si dadku ay u gartaan oo aan loogu kadsoomin jihaadka shanaadna waa maxay waa gaaladii mushrikiinta in lala jihaado hub baa lagula jihaadaya ee dagaal lala galo waa markaa da awood loo leeyahay marka awoodduna hadda ma aha qofku macnaha xabadaha iska ririda iyo wax lamid ah oo wixii ka dhalana ha ka dhashaan oo muslimkii o dhan hala burburiyo ma aha waa in maslaxadu iyaduna ay maarata mafsadada ka raajixta marka in la doondoonto ma aha gaaladii haddaad awood u lahayn hagaajiso maarata maarata muslimiintaada oo sharciga ku dhaqmaan iyagu intaa xoogga saar markii awood la yeeshana kadib muslimiintu iyagaa marka tashan doona meeshan uu yiri rasuulku sal slam qofkii gacantiisa kula jihaada yacni gacantii buu wax ku zuulinayaa hadduu sulta leeyahay oo qofkii madaxda ahaa inuu carabkan wax ku inkiraa keliya yidhaahdo maaha oo inuu gacantiisa ku zuuliyaa munkarkii oo fasaadkii meelihii lagu hayo uu ka takhalluso oo dadkii alla caasinaya waxa ay adeegsanayaan uu ka baabi'iyo weliba ayaga laftooda uu edbiyo xuduudda allana uu ku oogo haddii loo baahdo ama asagu waxaa ha sameeyo ama dadkii asaga ka wakiilka ahaa ee howlaha loo maaragtay xil saaray ha sameeyaane markii markay iyagu sameeyaan howlahaas lagama hor imaan karo marka le waa howl loo dhiibay sidoo kale qofka guriga iska low de gurigiisa dadka jooga awood buu leeyahay waxbuu edbin karaa sida rasuulku uu yiri sal slam alrajulu raacin fii beyti wa mas-uulun can raciyati yani ninku gurigiisa raaci buu ka yahay isagaa maaragtay ilaalinaya oo xumaantiina ka ilaalinaya ile qawaamadii baa isaga saaran moogta raciyadiisana mas-uul buu ka yahay marka wixii munkar oo maaragtay uu gacantiisa ku zuulinayo macnaha isaga waa u furanta ile waa gurigiisii awood buu leeyahay carabkii wax lagu inkiraa waa qofkii aan sulta lahayn oon haysanin laakiin aqoon leh oo diinta yaqaana xaqi buu caddaynayaa baatilkiina waa radinayaa ama ha noqoto khudbo la akriyo ama muxaadaro la jeediyo ama dersi la akriyo ama munkarkii oo maarata si toosaba dadki looga reebo iyo wixii samaynayay lagana digo hadduu arko qofkii caasiga ahaa oo munkarkii samaynaya waa u naseexeeyaa waa wacdiyaa maaragtay alluu xasuusiyaa si xikmadi ku jirto iyo waana wanaagsan haddii dood loo baahdana si wanaagsan buu ula doodaa haddii uu ka caajiso marka oo uu awoodi waayo inuu gacantii wax ku inkiro ama carabkii wax ku inkiro waxaa waajib ku ah inuu qalbigii ka inkiro asalkuna waa sidaa xadiidkana waxaa ku jira daliil ku tusinaya in camalku uu ka mid yahay iimaanka oo iimaankuna uu kordho oo uu nuqsaamo oo mararka qaarkood inuu nuqsaami karo ilaa maaragtay xabatu khardal oo kale uu ka noqdo yani xabadaas aadka u yar oo aan sisinta shabahdaa oo kalu noqonaya iimaankiisi mararka qaarkoodna iimaanki waa ziyaadaa ilaa uu ka noqdo sidii buuro oo kale walahu can ummi salamata radia allahu canha marfuucan imaam muslim waxaa u sugnaado umu salama uu ka wariyey allah ka raali noqda iyadoo rasuulka sal slam ka sii warinaysa inuu yiri rasuulka sal ly slam inahu yustacmalu calaykum umaraa niman madaxa yaa maaragtay madax idiin noqon doona fatacrifuuna wa tunkiruuna waxadna waad garanaysaanoo waxyaaba fiicfiicanay samaynayaan wa tunkiruuna munkaraadna way samaynayaan faman kariha ee qofkii dhibsada faqad beri'a beri buu noqday yani waxba waxba looma haysto waay macnuhu waman ankara qofkii ku inkira oo masalan carabka oo kale ku inkira faqad salima isaguna waa uu nabad galay walaakin man radiya wa taabaca laakiinse qofkii ficilkooda iyo waxay samaynayaan raalli ku noqda oo ku raaca camalka ay samaynayaan kaasi hade macsidi buu ku raacay waa dembiile isaguna sheikhu wuxuu leeyahay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi yani qofkii qalbigiisa marka ka dhibsada wixii oo qalbigiisa ka inkira waa macnaha hadduu carabka ka inkiri kari waayo wa fii riwaayati gayri saxiix yani riwaayo isla xadiidkaana oo laakiin aan saxiixa lagu werinin bacda wataabaca walakin man radiya wataabaca kadib a waxaa la yiri fa ulaa'ika hum ulhaalikuuna kuwaas waa kuwa halaagsamay laakiin ziyaadadaasi waa daciif sheekh fuusaan wuxuu leeyahay nimanka muslimiinta madaxda u ah ma aha niman maaragtay dembiga ka caagan amase macnaha macsuumiina ma aha oo la ilaaliyey waxaa dhici karta in macsuuya ay kasoo fusho naseexa la-aan looga tegi maayo waa loo naseexaynaya rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slam addiinu nasiixa diinku waa naseexo laisu naseexeeyo qulnaa waxaan idhi liman yuu naseexo u yahay qaala wuxuu yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati lmuslimiina wa caammatihim alle ayuu maarata naseexo u yahay iyo kitaabkiisii iyo rasuulkiisii iyo a'imadii muslimiintii iyo caamadoodii yani a'imatu muslimiin waxaa laga wadaa madaxdii baa laga wadaa iyo caamadoodii xadiidka arbaciinkan kusoo marnay sharxiisi waa dheer ninka muslimiinta madaxda u ah waxaa waajib in loo naseexeeyo yani qaladkii uu ku dhacay waa loo caddaynaya laakiinse in banaanka lala soo istaago maaha microfana la qaato oo dadki lagu diro maaha ee qofkii u nasiixinaya iyo isagii yaa warku u dhexaynaya waa war sir ah oo qarsoon bay noqonaysaa si sir ah oo qarsoon yuu ugu naseexaynaya sida xadiidka ku jirtay man kaanat cindahu nasiixatu lidii sultaan qofkii nasiixa u haya qof madax ah falaa yukalimhu biha calaaniya si muuqata yaanu ula hadlin oo dadka dhan wada maqlaayaan liyaakhud biyadihi gacanta ha ka qabto walyaklu bihi hala gooni noqdo fain qabilahaa qabilahaa yani hadduu aqbalana waa alxamdu lilah wa ilaa hadduu ka qaadan waayo taladii iyo naseexadii kaana qad adda aladii caleyh waa la yimid isagu waajibkiisi qofkii munkarka inkiraayey oo naseexeynayey isagu waajibkiisi waa gutay xadiidka imaam axmed iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa wariyey oo ciyaad ibnu qanim ayaa laga wariyey naseexada loo naseexeynayo dadka madaxda ah maaha inay banaanka lala soo aada maaha sababtoo sharti bay sii badinaysaa dariiqadii khawaarijtu ay wax ku bilaabi jireenna saasay ahaan jirta sababtoo kii ugu horreeyey xumaantaa bilaabo wuxuu ahaa nin ibnu saba la yidhahda cabdullahi ibnu saba baa la dhihi jiro yuhuud buu ahaa xun yani waxay u egtahay inuu gaalnimo qarsanayey laakiin muslimkii rabaa inuu ka dhex shaqeeyo oo fasaad dhex dhigo wuxuu marka ceebeyn jiray oo wax ka sheegi jiray cuthmaan ibnu cafaan alkhaliifatu arashid oo khaliifkii saddexaad ahaa ibnu saba marka asxaabtiisu waxay noqdeen kuwa maaragtay cuthmaan ibnu cafaan fadhiyada ku dura oo wax ka sheega ilaa dad badan ay raaceen asagi oo ay ku saamoobeen iyagoo isleh inkaar munkar baad ka shaqaynaysaanoo munkar baa inkiraysaan bay isleeyihiin iyadaana munkara in maaragtay cusmaan dadkii lagu diro la dagaalamo yaa munkar ah munkarka walaada iyo nimanka madaxda la inkiraya sidaa ma noqdo laakiin wuxuu noqdaa si qarsoon oo adiga iyo asaga u dhexaysa iyadoon maaragtay la facsharaynin hadduu kaa aqbalo waa alxamdulilah hadduu kaa aqbali waayana adiga xilki waa kaa dhacay marka in muxaadarooyinka iyo qudbooyinka iyo nimanka madaxda lagu caayo dadkana lagu diro iyadaa munkar ah buu leeya sheikhu waana ka daran taaba munkarkii ninka madaxda uu sameeyey sababtoo ah dadka ood ku dirtaa waxay keenaysaa in fitna dhacdo oo la dagaalamo oo ninkii madaxdaa lala dagaalamay keenaysaa waxaana la garanayaa waxa ka dhalanaya la dagaalanka lala dagaalamayo ninka madaxda ah ee muslimka ah mafaasidda iyo xumaanta ka dhalanaysa yaa ka weyn munkarkii ninka madaxdaah uu sameynaya sidii khawaarijta iyo muctasiladii ay sameeyeen ee maaragtay banaanka ula soo bixi jiray inkaarka iyo dagaalada iyo wax noocaas oo kalea dhiig fara badan daadinayay fitnooyin maaragtay maaragtay kicinayay kelimaddii muslimiinta kala geynayay masaa'ib fara badan oo aan maaragtay laga soo kabanayn yaa ka dhalanayay dagaaladii beledii ay huriyeen waxaa munaasab uu leeyahay shiikhu meeshaan inaan sheegno in nimanka muctasilada la yidhaahdo waa un khawaarijtay maaragtay walaalo la yihiin oo kaaga dhow yihiin nimanka usuushooda waxaa ka mid ah in macruufkii la faro munkarkana dadka laga reebo magacaas qurxoon bay y maaragtay banaanka la soo istaagaan waa iska title qofkii marka maqla amru macruuf nahy an munkar wuxuu leey waa wax wanaagsan laakiin iyaga qasadkoodu saas ma aha qasadkoodu waa maxay nimanka madaxda ah in lala dagaalamo dagaalankii lala dagaalamayay nimanka madaxda ay waxay ku magacaabayaan amar macruuf iyo nahy can munkar laakiin usuushii ictiqaadka ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah in nimanka madaxda ee muslimiinta ah ay waajib tahay in la ateeco ay xaaraanna tahay in lala dagaalamo haddaanay gaalnimo cad ku dhicin laakiin dulmi bay sameeyeen waa faasiqiin daacadii kuma dadaalan iyo wax noocaas oo kale ah lagula dagaalami maayo haddaanu diinka ka bixin lala dagaalami maayo in macruufka dadka la faro munkarkiina laga reebo waa waajib laakiin waa sidii shareecadu ay waajibisayoo waa in maslaxadu ay ka raajix tahay mafsadada iyo xumaanta ka dhalanaysa haddii aduu munkarkii aad inkiraysay uu munkar ka sii daran uu ka dhasho dee munkar baad samaysay wanaag ma aada samayn marka amru macruuf inahy can munkar waxaa loo baahan yahay sida shareecadu ay qabto iyo shuruudda iyo maaragtay waxyaabaha loo dejiyey iyo dawaabitaas waa in lagu dhaqmo ee maahan qofku inuu suu doona iska yeela maaha ee dadkan lunsan ee ahlu bidaca sida ay amru macruuf nahy can munkar u yaqaanaan maaha arrinku waa in marka cilmigeeda la yeesho oo aadaabteedana la barto wabilahi towfiiq
intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online